Dilkan loo geestay wiilka iyo aabihiisa ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaan lagu magacaabo Koorasan oo dhaca galbeedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Dilka ayaa waxa uu dhacay habeenkii xalay waxaana la soo warinayaa inay goobta ka baxsadeen maleeshiyaadkii dilka geestay iyadoo ilaa iyo hadda aysan jirin war rasmi ah oo ka soo baxay maamulada Galmudug iyo Puntland. Falkan ayaa la sheegayaa inuu salka ku hayo aano qabiil. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo xiisad colaadeed oo ay ka dambeeyaan siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ka taagan tahay waqooyiga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Waxaa muddooyinkii dambe dilal iyo dagaallo u dhexeeya qabaa'ilka ka dhacayay deegaanada Galmudug iyo Puntland iyadoo weli aan waxba ka qaban dhinacyada Puntland iyo Galmudug. Dilalka iyo dagaallada ayaa u muuqda kuwo sii daba dheeraada maadaama ay weli is horfadhiyaan qabaa'ilada dagaalamaya.